mada midoobay antonio guteres ayaa ugu baaqay dhinacyada siyaasadda libiya isku haya in ay mudnaanta koowaad siiyaan xasiloonida dalkaasi xilli uu dalkaasi isu diyaarinayo doorashooyin warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa qaahira inooga soo diray wariyaha v o e da xuseen saxnuuni antonio guteres ayaa xusuusiyey dhammaan hay-adaha kala duwan ee waddankaasi in hadafka koowaad uu yahay qabsoomidda doorashooyinka qaranka sida ugu dhaqsaha badan si loo hubiyo in rabitaanka siyaasadeed ee laba dhibic siddeed milyan ee muwaadiniinta reer libiya ee iska diiwaangeliyey liiska doorashada xogayaha guud ee qaramada midoobey ayaa warkaasi ku sheegay bayaan kooban oo uu ka soo saaray magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka libiya hadalkan ayaa kusoo beegmaya xilli dalka libiya uu leeyahay laba ra-iisul wasaare oo iska soo horjeeda safaaradda maraykanka ee dalka libiya ayaa dhankeeda ka muujisay taageerada ay u hayso fariinta xoqeyaha guud ee qaramada midoobay maser guteres ee ku aadan xasiloonida iyo doorashooyinka guud ee waddankaasi qaramada midoobey ayaa horay ugu dhawaaqday horaanta maalintii khamiisa sii wadida taageerada ay u fidinayso cabdulxamiid dabiiba waa ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi afhayeen u hadlay qaramada midoobey ayaa sheegay in qaramada midoobey ay sii wadayso taageerada ay u fidinayso dabiiba ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi kadib markii baarlamaanka libiya uu u magacaabay wasiirkii hore arrimaha gudaha ee dalkaasi inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee libiya afhayeenka ayaa sheegay in si khaldan loo fahmay hadalka ay horay qaramada midoobey uga sheegtay ra-iisul wasaaraha libiya waxa uuna caddeeyey in qaramada midoobey aysan diidanayn ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka libiya laakiin waxaan sugaynaa buu yidhi in aan la tashano ergeyga gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan dalka libiya dhanka kale golaha qaranka ee libiya ayaa taageeray go-aanka aqalka wakiilada al-sayid fatxi baashaqa loogu doortay ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi ciidamada libiya ayaa sidoo kale ku dhawaaqay soo dhoweynta iyo taageerada ay u hayaan go-aanka baarlamaanka libiya waxa ayna yidhaahdeen waxaanu soo dhoweynaynaa ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi arrimahan ayaa imaanaya xili maalintii khamiisa cabdulxamiid dabiiba ra-iisul wasaarihii xilka laga qaaday ee dalka libiya uu ka badbaaday iskuday dil ah oo ka dhacay bartamaha caasimadda tripoli shakhsiyaad u dhow ra-iisul wasaare dabiiba ayaa sheegay in dad aan la garanaynin si toos ah ay u rasaaseeyaan gaarigiisa xili uu ku sii laabanayay gurigiisa dabiiba waxa uu diiday ra-iisul wasaaraha cusub ee baarlamaanka dalkaasi uu doortay waxa uuna sheegay in uu xilka ku wareejin doono oo keliya dowlad la soo doortay isagoo diiday marxalad cusub oo ku meel gaar ah in la geliyo libiya cabdulxamiid dabiiba ayaa maalintii arbacada ah ka qayb galay banaanbax ballaaran oo lagu dalbanayo ilaalinta dowladnimada iyo in la qabto doorashooyinka guud ee waddankaasi xuseen saxnuuni v o a qaahira